gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho yuusuf xuseen jimcaale madaale ayaa ka qayb galay munaasabad lagu soo gebagabeynayey tartanka qur-aan akhriska bisha ramadaan ee maamulka gobolka banaadir iyo dowladda hoose ee xamar tartankan oo mid sanadla ah ayaa waxaa taabageliyey gudoomiyaha gobolka banaadir waxaana ku tartamay arday ka kala socotay dugsiyada qur-aanka kariimka ee degmooyinka iyo deegaanada gobolka banaadir yuusuf xuseen jimcaale madaare gudoomiyaha gobolka banaadir ayaa bogaadiyey ardayda kaalmaha hore galay iyo waalidiintooda
farxad ayay noo tahay maanta aan u malaynayo kow iyo labaatankii ramadaan inay tahay oo habeenadii lagu sheegay ay ka mid tahay oo rasuulka yidhi calayhi salaatu wasalaam ka raadiya habeenada witerka ah leylatulqadarka ka raadsha inay kow iyo labaatanku ay ka mid ahaaday oo aan maanta aan joogno awalan waxaan alla ka baryaynaa in ilaahay uuna waafajiyo leylatulqadarka intaasoo gabar ee muxajabaadka ah ee maanta halkan fadhiyo ee tartankii qur-aanka ka qeyb galay waxyaabaha aan runtii dalkayna waa jiri jireen soomaalida qur-aanka waa ku tilmaaneen laakiin ay ahaa jireen ragga wiilashaa u badnaa jireen hadda gabdhihaa soo bareejaynaayo marka waxaan leenahay idana waa guul ummadda soomaaliyeed u soo hoyatay meel kasta ay joogaan jalbaabtu gabadha waa qurxisaa ilaahayna aayaddiisa wuxuu ku yidhi yaa ayuha nabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaai lmu'miniina yudniina calayhina min jalaabiibihinna dalika adnaa an yucrafna falaa yu'deyna ilaahay aa dhahaayo ilaahay nabi muxamed iyo dadka maaragtay mu'miniinta ah mumin muuminaadka ay qabaan iyo zawjaadkiisa iyo kulliba gabdhaha muslimaadka waxaa la yidhi far aa la yidhi inay jalbaab qaataan ay jirkooda ay asturtaan daalika adnaa an yucrafna taasaa ugu dhow in la aqoonsado falaa yu-deyna aan la dhibin gabar xijaaban oo muxajabo ah ee maaragtay ma asturan xataa isha lalama raacraaco afkana iskaba dhaaf mushkilad ma rabtaa gabadha inta jalbaabta ku kalsoonaan weysa xagga ku tuurtay garbasaarna nafta ka raadiso shaydaan kasto ishow la raacaya marka gabdhayna waxaan leenahay jalbaabtiina ku dadaala
si kastaba maamulka gobolka banaadir ayaa sanad kasta marka la gaaro bisha ramadaan magaalada muqdisho ku qabto tartanka qur-aanka kariimka ah